أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkafiinimo maleeshiyaadka murtadiinta bangarafta ayaa si bareera dad shacab ah ugu xasuuqay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowladdiinaya u soo gebagabaysay howlwadnada maktabka sakowaadka wilaayadaas ku dhowaad kun qof oo ka mida bulshada ku nool deegaano hoostaga magaalada baydhabo ayaa ka faa'idaystay xamlad dacwo ah oo wilaayada baay ay ka wado deegaano ka tirsan wilaayadaas wilaayada bokool ayaa madaraso lagu baranaya culumta sharciga iyo midda maadiga ah ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada tiyeglow ee xarunta wilaayadaas والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa habeennimo axad ah tobaniyo sideedda bisha jamaadul awal sannada kun afar boqol afartan iyo toddobo kusoo dhowaada qodobada warkaasoo faahfaahsan maleeshiyaadka murtadiinta bangarafta ayaa si bereera dad shacab ah ugu xasuuqay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cabdiqani maxamed wararka ka imaanaya shabeellada dhexe ayaa sheegaya in ciidamo murtasaqada baangaraaftaha oo ay korka taageerayeen diyaaradaha dowladda saliibiyadda maraykanka ay weerar habeendheelmed ah ku qaadeen tuulo dad beeraleyah ay ku nool yihiin oo lagu magacaabo daniga baalow oo dhacda duleedka deegaanka basra ilwaraadyo deegaanka ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in dhibaato badan ay kala kulmeen weerarka ay soo qaadeen maleeshiyaadka murtadiinta baangaraafta kuwaas oo tuuladaasi dilal iyo dhaawacyo ugu geystay lix qof oo shacab ah ugu yaraan ilaa saddex qof oo shacab ah ayay dileen maleeshiyadan kuwaas oo labo ka mid ah ay ahaayeen ilmo yaryar sida ay soo sheegeen dadka deegaanka halka qofka saddexaadna lagu sheegay inuu ahaa wiil da-da qaangaarka ka gudbay sidoo kale waxay dadka deegaanku xaqiijiyeen in dadka ay dhaawaceen maleeshiyada murtasaqada maraykanka ee danab ay labo ka mid a yihiin haween halka midka saddexaadna uu yahay rag waxaana lagu howlan yahay xilligan aaska shuhadada dadka rayidka ah waa kan mid ka mid ah ehelada dadka la xasuuqay oo ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen niyow akhbaar toddobadii saxweynimo ayaa niman loo maleyhay bangaraf loo maleyhay waxaa soo weerareen duulo laga magacaabo daniga baalow ha balaj afweynta udhahaysa basre u dhowdahay basre waxaa lagu sameeyey dadka masaakiinta e dad hadda dhibaato le oo beeraley e ay joogaan waxaa la yeelay bad sidii roob ama loogu daadiyey adi hadda waxaa dhaawac la qaaday dhaawacanta dhaawacantay adi sagaal qof waaye saddex qofna hadda la duugaya tirada dhimashada guud waa imisa daris- darida guud adi saddex waaye saddex saddex dawaminsheer dawaminsheer midkin loo yaqaana lagu dhuftay iyo abow lamadan darbina howlgal socday sidaas umayna diyaaro oo xeebtooda la gariyeyn oo hawada ay ku buubayaan maaragtay tuulooyinkaas ka bixi waayeen baladi afku inta udhexaysa marka sababto intaasaa keeni kortaa la isleeyahay ha todoba saa baar todoba saana waa imaadeen salaadina waa naga tageen oo intii la cadimin cadanka koowaad intii la cadimin waa naga tageen dadkan si gaara loo beegsaday waa dad dad beeriley ee waaye oo waxba siyaasan shuqul ku laheen dad beeriley oo beer iska filata e waa isku xoogsata e qaarkood waxay kasoo barakaceen baydhabo buur hakaba qaarkood waxay kasoo barakaceen iyeglow dhinac boqolaadkada kasoo barakaceen wax hadda dhibaato le ay dalka ay ku sumeeyeen ma le wax siyaaseen kuma mashquuli jirin marka dad beerley waay waxba iska maskiin oo mar waxba haysanin waay waa qayb ka mid ah dhibaatooyinka ay ciidamada murtasaqada ah ee hoostaga dowladda saliibiyadda maraykanka ay ka wadaan gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe sidan oo kale ayayna diyaaradaha cadowga iyo maleeshiyaadka murtadiinta si bareer ah ay uga xasuuqeen dad rayid ah intaa u dhexaysa degmooyinka balcad iyo afgooye mahadsaned cabdiqani wulaayada shabeellada dhexe ayaa dowladda inhia u soo gebagabaysay howlwadnada maktabka sakawaadka ee wilaayadaas dowladan oo lagu magacdaray saxaabiga jaliilka ee cusmaan ibnu cafaan waxay wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe u soo gebagabaysay howlwadannada maktabka sakawaadka ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe dowladan oo socotay muddo saddex maalin oo xiriir ah waxay howlwadannada maktabka sakawaadka ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ku qaateen culum kala duwan iyadoona munaasabadii lagu soo gebagabaynayay dowladda ay ka dhacday degmada aadan yabaal taasoo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan qaar ka mid a howlwadannada maktabka sakawaadka ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ee dowladda loo soo gebagabeeyey ayaa sharaxay culumtay ku qaateen dowladdaas ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaalaa nugu galladaystay nicmooyinkiisa kala duwan ayna ugu weyntahay nicmatulislaam waliimaan intaas ilaahay subxana wa tacaala ayaa ugu mahad celinaynaa allahay markana soo waafajiyey haddana dowladda tan ah inaan dhammaysanno allihina soo waafajiyey ayaa mahad mudan intaas kadib waxaan u mahad celinaynaa dadkeena umrada ahay aan u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa ilaahay subxana wa tacaala soo waafajiyey macallimiinteen culummadii na wax bartay kelimaadkii iyo xasanaadkii iyo khayrkii ay noo dardaarmeen ilaahay subxana taala marka waxaan weydiisanaynaa in ilaahay subxana taala ka abaalmariyo oo jannaatul firdows ilaahay siiyo subxana taala oo miisaankooda iyo xasanaadkooda ilaahay uu kabo subxana wa taala biri yowmal qiyaama ee intaas kadib waxaan qaadanay kitaaba waxaa ugu horeeya dowladdaas horta waxay socotay saddex maalmood dowlad magaceedana waxaa la yidhaahdaa cuthmaan bin cafaan shacaarkeedana waxaa loogu magac daray mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi kamathali xabatin anbata sabca sanaabila taasaa loogu magac daray oo shacaarkeeda ah kitaabada marka aan ku soo qaadanay ilaa dhowr todoba meelaas ay gaarahiin waxaa ka mid ah kitaabka ugu horeeya aljundiyatu waalimaaratu aadaabun wa sifaatun kaasaa ugu horeeya waxaa ku xiga oo sagan ka hadlaya taqwada ilahi subxaana wa tacaala kitaabka taqwada aa ku xiga waxaa kaloo ku xiga xusnulkhuluq waxaa kaloo haddana qaadanay oo ku xiga asabru waxaa kaloo haddana ku xiga asbaabu athabaati cala addiini waxaa kaloo haddana ku xiga xifdu alamaanati waxaa kaloo ku xiga cadaabu alqabri intaasaan noo aan noola akhriyey ilaahi subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa culummadii noo akhrisay miisaanka xasanaadkooda is ilaahay u saara annagana is ilaahay nagu anfaca kuwii qaatiyo marka oo gutay ilaahay naga dhigo subxana wa tacaala ilaah baa ku mahadsan allahaasaan u mahad celinaa subxaanahu wa tacaala uma waxaan u mahad celinaynaa akhyaarta iyo culimmada iyo macallimiinta dowladana door badaya noogu soo qortay oo khayrkaana waa noo akhris ilaah baa ku mahadsan uma iyagaa mahadsan ilaahi ha ka amaal mariya subxaanahu wa tacaala miisaanka ora qiyaamo allah u saaro taas intaas baan uga baxay insha allahu tacaala dowladeennu waxay ku saabsan tahay oo loogu magac daray cuhmaan binu cafaan radia allaahu canhu magaceedu saas way ku magac baxday shicaarkeedu waxuu yahay qowlullaahi tacaala mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi ka mathali xabba taabaha meeshana lakugu akhriyo waxaa ka mid a toddobaday ka kooban yihiin ammaanaadka inaan xifdinno ayaa islaamka noo dhiibtay iyo midda oo cumuum aho meel walba iyadoo jamaca ayaa meesha looga hadlay oon ku qaadanay casharadeera dowradan oo ah saddex maalmood waxaan u mahad celinaa allah uma kadib waxaan u mahad celinaa macallimiintii iyo mas-uuliyiintii dowradan noo soo qorsheeyey ardadii mataqaanaa ku soo dhammaysatay kuna sabartay dowradaas dowradan waxaa loogu magac daray cuhmaan binu cafaan radiallaahu canhu shacaarkeeduna waxa waayn مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كتاب بدن أيام قادن وأنا متقنا nimco aad iyo aad u ballaaran ayaa meeshaas mataqaanaa hadulaankan ku qaadanay waana ka mahad celinaynaa anigana waxaana laga rabaa insha allahu kuwii qaato oo ku dhaqmo inuu ilaahay naga dhigo wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa muddooyinkii dambe dardar gelisay dowlaadka diiniga ah iyadoona maalmo ka hor ay ahayd markii dowlad diiniga u soo gebagabaysay haweenka ku dhaqan degmada aadan yabaal ku dhowaad kun qof oo ka mid a bulshada ku nool deegaano hoostaga magaalada baydhabo ayaa ka faa'iidaystay xamlad dacwi ah wilaayada baay ay ka wado deegaano ka tirsan wilaayadaas walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya xamle dacwadeedkii loogu magacdaray kun caaliman aw mutacaliman ayaa weli waxay si dardar leh uga socotaa deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamigaha ee baay halkaas oo risaalada tawxiidka lagu gaarsiinayo dadka ku nool miyi iyo magaalo xamle dacwadeedkan uu shicaarkeedu yahay alcilmu waalcamal ayaa ku sii fiday deegaanada sabyi buulo garas cadaayin iyo buulogalool oo dhammaanba hoostaga magaalada baydhabo goobaha ay gaareen ragga ducaadda ah ee ka socda maktabka dacwada waxaa si weyn looga dareemayaa isbeddel xagga waxbarashada kadib markii risaalooyin qayim ah loo akhriyey dadka muslimiinta ku dhowaad kun qof oo isugu jira rag iyo dumar ka kooban yar iyo weyn iyo arday ayaa si weyn uga faa'iidaystay dowlaad sharci oo qayb ka ah xamladan dacwiga ee sida aadka kaga socota deegaanada aan kor kusoo xusnay ee hoostaga magaalada baydhabo ragga ducaadda ee ka qayb qaadanaya jowladan dacwiga ayaa duruus sharci iyo muxaadaraad u jeedinaya bulshada haddaba maxaa duruus ay qaateen bulshada deegaanada sabyi buulo garas cadaayin iyo buulo galool muddadii ku dhowaad halka bil ducaad ay ku sugnaayeen deegaanadooda dowla socotay ka socotay deegaanku madha deegaamada dowladda islaamka mase muslimiinta maamulayaan deegaanku madha ka socotay gaar ahaan degmada baydhabo deegaan hooseedaw kumada iyo deegaanka buulo garas tuululeraw cadaayin iyo buulo golool tuululeraw goobta mayleraayisu shanaad yahayti deegaanka sabiya oo dowladasa toosan ka socoti akhyaarta la handiray unuba kumad hayni walaayada hadarti gaar ahaan walaayada baay iyo waa mayleraa qorshahaas hadijidi dadkaas muslimiinti iyo raacyadiyo e hooskooya ini mayleraa isla dhaqaado ini dadki halmar lahajamciyo la buraarijiilanki walkumognayan usun ogaynan ogaada kii walaagasay haayin usun horanka buraaraga kutubada dowladda laka akhriyaay waajibaada kumad hay may kumad haye kitaabkas leeraw الأربعون أربعون حديثا في ذم التعصب القبلية كتاب الأيروب ما يكون مضها أي رسالة واجبات الأيروب وأساسيات رسالة الأيروب يكون مضها أيدي أنت بندت كما يوها أنت يوبا أنت أجنة qaar ka mid ah dadka deegaanadaas ee ka faa'iidaystay jowladan dacwiga ayaa soo bandhigay wixii ay faa'iideen maylna su'aalay nabadnala baraaye horta kitaabul araaw asaasayaatu diin على طريق السؤال والجواب لا راوي أن يانا نبراي أول كتاب كه تان كلمة بنا نبراي هي ولا إلهي نين أبوري ما إن إلهي نين أبوري خلقنا الله إلى إن إن إلهي أبودن خلقنا الله إلهي ما نين أبوري إلى عبادتي إن أبودن واحد ده شلاديس ولا نشرك أن وذا جنبه بالله إلهي شيئا والبن وذا جنورت تاسن نبراي إلهي نين أفا إبادة ما أتو هذا نعبد نبلها عبادة مات هي العبادة عبادة هي اسم السن أني أتمغات جامع أو كل مياو لكل ما يحب الله والإله السجيل ويرى الله ونشكر عليه ومن الأقوال قولي عليه والأفعال فعلي عليه الظاهرة أم مقدان والباطنة وقرصم ما يكرن براي دين كاين مرتبة بس أما جران جيراديس كمراتب الدين مراتب الدين ثلاثة سدن يأتي وهي الإسلام إسلام لما والإيمان رمايو والإحسان إحسان dadka maktabka kusoo ducaadee in yowdha kaalmayano waan isku aragdaysa socona isa dareerno kaasa rajceeno nagnagu faa'iidadaasi oo qiimada badano hadiidan tanga ee inay ardayna nin hilmaansin walaa maybo dadka baadiyaha ma ana haddii marbana nin buraarijino arday markalkamna nin deenyo dadka may waa muga fala an badinyin yo waan ciiman shoona qabaan maybo dadka adduunyi waa ku qaalimaada mid ka mid a malaaqyada deegaanada hoosaga magaalada baydhabo ayaa bogaadiyey dadaalka maamulka wilaayada islaamiga ee baay ee ku aadan dardargelinta howlaha dacwada dadkii akhyaartii deegaankii eediyeeda aan ka faraxsagna aan ogeeki lahaa nin socoti doorooyin oo waabatumon iyo walili joroob nin socdi oo muddo geeki ilaahay kiin roonyab ini la deersiyo jahliga iyo kukubahaano ilaahay kiin diintiyo iyo ka fahmaan ina ilaahay kin hironyab liin ku tirigali dadkii hana geysi maylanalaa jazaakum allaahu khayran may ballanaahan dadkii han dareeray ama taleedii walkulahaay may ballanaa jazaakum allaahu khayran eedaas inka mahadnaqaana eeda anka faraxsagna ummadda ilaahay kin hironyab may ka hormaraase ini diintiya ii barato ooba diintiya ii barato adduunyada akhraab dhuroowas dadkii taleedan walkulahaay may ballanaaha jazaakum allaahu khayran dadkii dhegeysidina maylanana dadkii ka camal falay waana dhegeysid ilaahay hanoo weelo dadkii ninkooye walbarasho ninkooyen imay badanaa ilaahay ajar joogmoojiyo ugu dambeenna mid ka mid ah dadka ku nool deegaanada hoosaga magaalada baydhabo ayaa tiriyey tix gabay ah oo aad u soo jiitay dhammaan dadweynihii ku sugnaa halkii ay ka dhicisay munaasabad lagu soo gebagabeynayey jowla dacwiyaha oo ka dhacday deegaanka cadaayin mujaahidiinta meeldheerning koeno macalmalaagyadiiyo maalimiintiyo ogadaang meelingning koeno manateedana mehnati qur-aanka ninka akhriyaan mahadmowlaagan sugnaatay tuma mahadsanyiin meel mugda waa ka jarnay manaarad ifaasoon inshaanana mahadmowlaagan sugnaatay tuma mahadsanyiin mush mooro ka dhaha oonta ka jarnay meel ku moodnona waaysnaynay murtiijinaada meelingnin ku afteeneana macaanka ilmagaana dhadhansiyen mahadmowlaagan sugnaatay uma mahadsanyiin mutajaahilkiinina oo biyayna mahadsanyiin tan mahadalinta intaan ku gudubay gunto inta degaasoyaan waleersimu garwaaqsiye geesiyaasha reer luwa ingabadaana guluf olaad hoob la deero gaalaha bato guryaha ku bahadlaar garoobka oo i gabartiyo gabansha oo i gareytiyo garmidowti oo i gargaduudshoba gaatirka le gacantaka gobsaano ki gaatir la-aan gurbij ay le ganaan wadaa gaatir i gaarika gadadaaw gundaasa goobtan degaasa gacal yaa logaada akbar diinjaalaan nishaay reer daalu salaamana diintan daayinleena dulliga isku dulgaadneen waa isku dulgaadne horundirinen daraalena noo haatoy maylka deerehe deriskoo dhoorno lika deerey diinta daayinno daraala noo haatoy alla daymidiis u halnoo lika deerey diinta daayinno daraala noo haatoy daawuudka hoosnoodoo lika deerey diinta daayinno daraala noo haatoy daarihii firdowsi lika deerey diinta daayinno daraala noo haatoy
dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale xamladan dacwiga ee gaartay deegaanka bootis oo isla baydhabo hoos tagta halkaas oo in ka badan shan boqol oo ruux oo isugu jira rag iyo dumar ay ka faa'iidaysteen duruus sharci iyo muxaadaraad ay jeedinayeen ragga ducaadda ee ka socda maktabka dacwada waxaana maalmaha soo socda raggan ducaadda lagu wadaa inay gaaraan deegaanaha horleh oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay maxsanid aboayman wilaayada bokool ayaa madarasa lagu baranaya culuumta sharciga iyo midda maadiga ah ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada tiyeglow ee xarunta wilaayadaas haddaba warbixinta warkaasi waxaa mar kale inoo haya walaalkeen cabdiqani maxamed deegaanka wasiilo oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada tiyeglow waxa uu dhowaan martigeliyey munaasabad ballaaran oo furitaan u ahayd xarun waxbarasho oo hoos tagayso maktabka tacliinta sare ee wilaayada bakool taas oo ay wax ku baran doonaan jiilka mustaqbalka ee bulshada deegaankaasi madarasada oo loogu magacdaray khaliifkii labaad ee muslimiinta cumar ibnu khadaab allaha ka raali noqdee ayaa xafladii iftitaaxeeda waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada bakool culimo waxgaradka deegaanka waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada ugu horeyn mid ka mid ah culimada deegaanka ayaa kelimad muhiim ah goobta ka jeediyey maxadilaahi bacdija maybang maxdiyaane xarakatu shabaab ulmujaahidiin wakhaasatan maybang maxdiyaane maktabu tarbiya watacliim intaas kadib walaalayaalow ee aragahay tag nicmadan ilaahay niinsheene goobadda horumayban ii waajibte in ilaahay ka shukrin suma haddana ininu kufaa'isanan linlayacan geeka mayban roogna maalantu xamaasadii allo xoogaha yar farax yajar laakiin shay kasta oo diinga masahayn horumare aafiley maylin baahanya markan aafadaas inaynu isku ilaalinan meelan mayba lakabaraday maado kasta yaa lakabarada owlaad aadaab lehoo diinka islaamka baradaas ya meelan hakubahadoon islaamki mayba macalimiinga sheeni marwelba walha kontaroole lan kasta onog dhali onog shay madarsadan kooy koro ini oonay towsheen intaasa mayba buraarije intaasi kadib mid ka mid ah guddigii dhismada madarasada oo goobta ka hadlay ayaa bulshada deegaanka u dardaarmay inay ka faa'iidaystaan xaruntan waxbarasho kuwaani may waahaan iskuulku may waahaa muddo dheera lagamagaabayaay maraaxil badan ha maraysa hadduu sheekha sheegay geeka may barhoogne insha allahu xafladii furitaanka walkastiin hooba may waalikeeda diila hoob ilaahay beer maraa may waalka guulaysidee geeka maalintii may waahaan may waa maamulkii iyo shacabkii may waa deegaanka iyo macal ardayda kulli ummadii dhan muslimiinta ahay oo kulameen xafladii furitaanka langwada kooya geeka ilaahayna qadari marka ma ilaan inay dardaarmeen insha allahu muslimiinta mayba walaalaga eh oo deegaanka degan insha allah walbarashada diyaaran ana in awlaadan iyo macalunuuba ka faa'iidaysano bulshada muslimiinta o dhan ka faa'iidaysato insha allahu dadka meelaha ka baxaana dad muslimiinta dhan anfacawnagadaan saasa rajayaan insha allah ilaahay ka waala sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay waalidiintii deegaanka oo ubadkooda ay wax ku baran doonaan iskuulka waxayna u mahadceliyeen bacdallaahi mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada
walaalayaal ana ma dheerayaw waldhamanba male kaga horta ilaahay aan mahadyaan maxadila maata aan mahadyaane maamulkeen unumay fadaane iskoolkaas inta laka dhisay oo unuuna diyaarangane ani iyaal sheegno wal kastaba maaragna diyaarangane ani maamulkana ogaad insha allah farxad iyo mahadsiin ka dhawacayaane wanaag asalaamu calaykum waraxmatullah waxaa sidoo kale xafladda kelimad ka jeediyey malaaqii deegaanka wuxuuna bulshada kula dardaarmay inay fursadan qaaliga ah ka faa'iidaystaan ahwaani mayla dardaarmey horta adduunya sabar badan oo lik wade maalimiintii waalidiintii oo ardayta dhalli i ardayti ini sabar dheer muujiyaan la sabra laku faa'iidoysada nicmadan nicmada hooba maylerhay saraada geedhoon jidma jiifa soo jartay ogdaa nicmo hoob ilaahay kasii hoob ada ku faa'iidoysadu waayid nasiib daruum sida hata ulmaadaniili roogda geeka dhumu haadaradka jeediyaayeen dhiigase lanwalbarada ila walanbarana jingaa jingmew unugga hoobaada iyaalkaadan tarbiyaysan weladun saaliinkuile nagday ma nagdaw may fadaane ini maalimiintii i waalidiintii oo ardaytan dhalli i ardayti ni'madan ku faa'iidaysanaan saasaa dardaarmaan ugu dambeyn mid ka mid ah guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa faahfaahiyey muqararka loogu talagalay in lagu daraasayo xarunta maadada koowaad ee iskuulkeena lagu baran doono waa axaadiista nebiga sallallahu alayhi wasallam waxaa ilmaha la bari doonaa oo fasalka koowaadba ka bilaabanaya labaad iyo wixii la mid ahaba towxiidka maadada labaad waa towxiidka maadada saddexaad waa shaygii qofka cibaadadiisana ku ansixi lahayd dadkan uu kula dhaqmi lahaa oo fiqiga la yidhaahdo mawaadda macadka lagu qaadanayo koow waxaa ka ah fasalka koowaad ka bilaabanaya ayadana luuqaddii carabiga oo ah luuqadda asalka luuqatulqur'aan luuqadda ahlujannah luuqadaasna waa lagu baran doonaa hadduu ilaa socda inoo qadaro fasalka koowaad ayadana waxaa ka bilaaban doono oo muxuu ahaa madrasada ama iskuulka lagu qaadan doonaa xisaabta alriyaadiyaad oo dee aad garanaysaan faa'iidada ay leedahay dhan walba u leedahay waxaa jira mawaad fasalka saddexaad ka bilaaban doono waxaa ka mid a maadada la yidhaha taariikhda taariikhdeen waxay ka sheekaynaysaa laga soo bilaabo nebi aadam calayhi salaam ambiyadii kale ka soo sheekayne nebi maxamed ka sheekayne ilaa hadday ku keenaysaa fasalba fasal ka korayo hadba canuga caqligiisa heerkuu dhan yahay fasalka saddexaad ayuu taariikhda nooga bilaabanayaa fasalka saddexaad waxaa kaloo ka bilaabanayo maadada soomaaliga oo qofka farta lagu barayo siduu soomaaliga u akhri lahaa u qori lahaa ugu hadli lahaa muxuu qoraal ahaanta uu kicin lahaa ayadana fasalka saddexaad ay ka bilaabanaysaa waxaa kaloo fasalka saddexaad ka bilaabanaya insha allah maadada juqraafiga iyo maadada culuumka labadaas maado fasalka saddexaad ayagana ka bilaabanayaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bokool ayaa sare u qaaday furitaanka xarumo waxbarasho oo hoostaga maktabka kadib codsi isdabajoog ah oo ka yimid hoggaanka qabaa'ilka wilaayada ah iyo bulshada muslimka ah maxasaned cabdiqani guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidnimaad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andulus wanaga inta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu